أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamigaal andalus aaka idin haysa kuwada ugu doorkaroon waxaa ka mid ah mucaaradka ridada ayaa digniin adag u diray murtadgarguuta xilli uu dhammaaday muddaxileedkii baarlamaanka ridada kulan uu soo qabanqaabiyey maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe wilaaysaamiga ee baayaa soo bandhigta askar toobadkeenyaal oo ka soo baxay safka murtadiinta howlgalla lala beegsay cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano katirsan wilaayada shabeellada hoose kooxda ridada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhulboobka ay ka wada magaalada muqdisho iyadoona arrintaasi cabasho xoogan ay ka muujiyeen bulshada ku dhaqan caasimada dalka soomaaliya يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo arbaca taariikhdan ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalaha iyaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan mucaaradka ridada ayaa digniin adag u diray murtad garguurta xilli uu dhammaaday muddoxileedkii baarlamaanka ridada faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxmed golaha ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ee la magacbaxay mustaqbalka ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray digniin adag ugu diray madaxa kooxda ridada soomaaliya muse xasan sheekh maxamuud ah golaha ayaa bayaankiisa ku sheegay in shalay oo taariikhdu ahayd afar iyo tobanka abriil uu si rasmi ah u dhammaaday mudaxileedka labada aqal ee baarlamaanka daaquudka ridada ah sidaas darteedna nidaamka uu galay firaaq dastuuri ah iyo hubanti la-aan siyaasadeed siday hadalka u dhigeen murtad xasan gurguuta ayay digniin adag u direen waxayna sheegeen in wax socda uu isagu mas-uul ka yahay si ulakacahana uu u sameeyey waxay intaasi ku dareen in gurguurta wato laba doorasho oo ah inuu qabsado doorasho uu isagu wato iyo inuu abuuro foodo iyo qallaaso siyaasadeed digniinta mucaaradka ee xasan sheikh ayaa u dhigneed sida tan golaha mustaqbalka wuxuu si adag ugu digayaa madaxweyne xasan sheikh oo asaga laftiisa uu mudaxiliidkiisu ku egyahay shan iyo tobanka mey labada kun lix iyo labaatan inuu kusii socdo jidka horseedi doono cawaaqib culusa sida burbur hay-adeed xasilooni darro amni kala tag siyaasadeed iyo dhaawac weyn oo soo gaara hanaanka curdunka ah ee dowlad dhiska soomaaliyeed golahan war-saxaafadeedka ka dhanka ah gurguurta soo saaray waxaa ku midaysan siyaasiyiinta ugu saameynta badan mucaaradka ridada iyo madaxda maamul goboleedyada shaadola dirirka ah ee jubbaland iyo puntland jasaaka allaahu kheyran walaalka marwan kulan uu soo qabanqaabiyey maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaasaamiiga ee jubbada dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cuhmaan axmed dhuubo wuxuu ahaa shir saacado badan qaatay islamarkaana uu soo qabanqaabiyey maktabka siyaasadda wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ka soo qayb galay in badan oo ka mid ah ogaasyada salaadiinta nabadoonnada kaasoo ujeedkiisu ahaa is-xogwaraysi ku saabsan xaaladda guud iyo habsami u socodka arrimaha bulshada ee ka socda wilaayaadka iyo sidii loo sii horumarin lahaa waxaa sidoo kale intii uu shirka socday la isla soo hadal qaaday kooxaha jawaasiista ay ay ku shaqaystaan gaalada iyo murtadiinta iyo sidii dadka loogu digi lahaa in ay ku kadsoomaan dadkaasi maangaabka ah ee laga mara habaabiyey diintooda iyo ku dhaqanka wanaagsan ee islaamnimada lagana dhigto cumalo lagu adeegto ugu dambeenna ku khasaare adduun iyo aakhiro waxaa muddadii uu shirka socday ka soo qaybgalayaashii labada dhinac ee mas-uuliyiinta mujaahidiinta iyo salaadiintaba lagu taliyey in bulshada laga wacyigeliyo arrimahaasi warbaahinta islaamiga ah ee landulus oo goobjoog ka ahayd shirkaha ayaa waraysatay qaar ka mid a dadkii ka soo qayb galay waxayna noo sheegeen in shirkan uu ahaa mid ballaaran kuna soo aaday wakhtigiisa iyadoona dhinaca kale gaalada saliibiyiinta ah iyo cumaladoodaba ay ku dadaalayaan inay dadka ka saaraan diintooda kana dhigtaan jawaasiis u nugul damacooda guracan ee gaalnimada ah qaar ka mid ah salaadiinta oo la hadlay warbaahinta ayaa baaq u diray dadka ku howlan arrimahaasi malaaqbiyey iyo suldaan cabdiqani oo ah hogaamiyaasha golaha dhaqanka ee wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa ka mid ahaa salaadiintii baaqa toobadkeenka u dirtay dadka maankooda la aaday u shaqaynta gaalada iyo murtadiinta shirkan socday muddo dheer ee xarakada ay soo qalqaalisay ee wilaayada jubbada dhexe iyo jubbada hoose odayaashooda nuqudooda iyo xarakadu ay wada kulmanaayeen xaqiiqdii wuxuu ahaa shir ee aad qaabkiisa u sarreeyo micnaha looga hadlayayna wuxuu ahay kulan wadatashi ah si looga hortegi lahaa jawaasiista iyo dhibaatooyinkeeda bulshada muslimiinta ah ee ku nool walaayaadka waxaan u sheegaynaa annaga daana odayaasha dhaqanka xaqiiqdii maanta shirkan wakhti dheer qaatay kadib waxaan go-aan ku qaadanay in ummadda la wacyigeliyo loogana digo khatarta jawaasiistu ay leedahay maxaa yeelay nin muslin ah inuu nin walaagisa muslin ah jaajuso ma aha wax oo diin ku salaysan maaha maanta waxaa nasiib darro ah nin shaqaysanayo gurigiisa joogo reerkiisa la joogo nin jooga magaalooyinka ay joogaan riddada inuu ku shaqaysto nin kasta oo muslin ah dantaal aakhiri adduunya waxay ku jirtaa in markooda ilaahay aad isku xirtid ilaahayna aad tala saaratid ee adduunyo yar ah ee maanta waxba aan ahayn inaad nafsadaadina siisto aakhirna aad aad gashid dhibkeedilada marka bulshada muslimiinta waxaan uga degaynaa annaga haddaan nahay odayaasha dhaqanka waxaan beri ka nahay cid kasta oo jaajuus ah waxaan kaloo u sheegaynaa haddadan intay goori goor tahay towba ayaa furan ha towba keenaan shirkani wuxuu ahaa shir xarakada ay soo qaban qaabisay oo wada tashi ayna ka soo qayb galeen noqobada labada gobol jubbal wusca iyo jubbal suflaa shirkani shir aad iyo aad muhiim u buu ahaa waayo waxaa lagaga hadlahayay khatarta jawaasiista jawaasiistuna waa dad aad iyo aad u liita waa dad cumalaha waa dad maaragtay gaalada ku shaqaysanayo waa dad diintoodii maaragtay waxaan qiimo lahayn dhaafsanayo adduunyo aan macal lahayn ku gatay marka waxaa laga hadlay khatartaas iyo sida looga digi lahaa dadka muslimiinta ah waxaana tusaale inoogu filan oo maaragtay wacyigelin inoogu filan dad aan naqaanay oo shaqaysanayay oo dukaamola oo ganacsi oo oon balaayo haynin inay maanta maaragtay tiirkaa lagu soo xidho iyagoo gaalo u shaqaynayay waxaan leenahay marka jawaasiista waxaan ku ballannay oon ballan qaadnay haddaan nahay nuqabada labada gobol iyo xarakadaba inaan maaragtay la dagaalamayno jawaasiista kana hortegayno cadow ilaahayna ay yihiin baraa'a buuxdan aan ka qaadanayno iyadoo mas-uuliyiin kala duwan iyo odayaal badanba ay ka hadleen shirka ayaa waxaa dadkii ka hadlay ka mid ahaa sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa ka mid ah marka cibaadada rabbi uu inagu waajibiyey midda maanta aan u fadhino oon ka tashanayn oo ah khatarta ay jawaasiistu ku hayaan dadka muslimiinta oo maanta nuqabada labada wilaayo isugu yimaadeen khaasatan kuwa jawaasiista ee cadowgan indhaha u ah khatarta iyada marka si aan uga hortagno odayaasha dhaqanka waxaa laga rabaa kaalinta hadda aad qaadateen inaad ka soo baxdaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala midda ugu horreysa waxaa waaye mas-uuliyaddii rabbi na wada saaray oo ah kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati dhammaanteen mas-uuliyadda maadaama ayna saaran tahay bulshadii inaan wacyi gelinno la hadalno masaajidda kala hadalno meelaha fagaarayaasha dadku isugu imaanayaan lagala hadlo goobaha shirarkaee beelaha u isugu yimaanayaan lagu tashanayo ummaddii in laga towjiihiyo la yidhaahdo war cadowgaa ilaahay beri ka noqdo qof walba islaamnimadaada iyo iimaankaad ilaasho fidrada islaamnimo aad ku dhalatay waxaad ku dadaashaa inaad ilaahay kula kulanto intaa ummaddii in la gaarsiiyo wacyigelintaas insha allahu tacaala oday walba iyo naqiib walba iyo hoggaan walba uusan ka caajisina ummadda inteeda kale uu gaarsiiyo ayaan insha allahu tacaala u dardaarmaynaa waxaan rabnaa dadka inaan ka hor tagnoon ka badbaadina naarta sida ilaahayba subxaanahu wa tacaala uu yidhi war dadka iimaanka laga helayo naftiinna naarta ka badbaadiy iyo ehelkiina dadkeennu waad aragtaan sida baalilaydiioo kale dabka ugu daadanaya waad arkaysaan jawaasiista mid walbo la waraysto wuxuu leeyahy shareexa la ii soo dhiibay boqol doolar iyo laba boqol oo doolar qofku inuu islaamnimadiisa iyo iimaankiisa iyo aakhiradiisa siisto waa arrin mushkiladoo khasaare adduunyaya mid aakhira wey marka dadkii inaan naar ka badbaadinana laga rabaa waxaa sidoo kale kulankan ka horreeyey mid sidaan oo kale ay yeesheen mas-uuliyiinta mujaahidiinta iyo qaar badan oo ka mid ah culimmada islamarkaana looga hadlay khatarta jawaasiista iyo in culimmada ay dadka ka wacyigeliyaan khatarta jawaasiista iyo masiirka qofka ku howlan arrimahaasi jasaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan wulaasaamiga ee baaya ee soo bandhigtay askar toobadkeenyaal oo ka soo baxay safka murtadiinta walaalkeen bashiir muxudiin awaamay warbixintaasi inoo faahfaahinayo kadib in muddo ah oo ay soo dhex dabaasheen nolosha mugdiga iyo gaalnimada ayna soo arkeen miraha qaraar ee ay leedahay dabriifnimada iyo in layska xooro diintan xaniifka ah ee allah u soo dejiyey in ay hanuuniso bashariyada ayay allah u toobad keeneen iskuna soo dhiibeen maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay halkaas oo lagu soo dhoweeyey soo dhoweyn heer sare ah waxay ka soo baxeen marxalad adag iyo maalmo gudcur ah iyagoo hadda ku jira maalmo nuur iyo farxad xambaarsan kooxdan taa'ibiinta ah ayaa in muddaha la shaqaynayay maamulka hirdada koonfur galbeed ee fadhigiisu yahay magaalada baydhabo kadib juhuudda siyaasiga ah iyo midka dhaqan ay qaateen maamulka wilaayadan iyo odayaasha dhaqanka ayaa allaha kadib suurtageliyey in kooxdan taa'ibiinta ay soo gaaraan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka waa koox taa'ibiin oo tiro ahaan gaaraya ilaa iyo toddoba askari iyagoo toobadkeen ah ayaana lagu soo bandhigay xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow kuwaas oo kale ah kow cabdiraxmaan ibraahim labo cali xasan xuseen saddex liibaan manuur afar cusmaan cabdulaahi shan maxamed cali isxaaq lix xasan maxamuud macalin toddobo isgow sharbool xuseen waxay ugu horeen toobadkeenayaashan inta badan ay ka hadleen qaabka ay ugu biireen cadowga iyo marxaladihii ay soo mareen cabdiraxmaan ibraahim alyare ciidankaanan ka tirsanaahay ciidanka milatariga hooga dalka tirsanaahay ciidanka baydhabo muddo geeraantu mid lamasin ama ka badan geebta lixdamaad meelo noolal ma jirta meel raay niman isdhabarjibiyayaan yaasku ku tabni muslimiintaan isdiibni magaaga ali xasan xuseen ciidankan katirsanaya niyo araare kormare kutabi kowti hor bayrowikansedi ilaka beeri noolal mijar dhibaata jereed lama biloodi bala tababarka jeri gaalnimada teenaskuuka baa magaaga ismaal cabdulaahi alele ciidankana katirsanaya daraawishta koonfur galbeed qaybtaana katirsanaya maybuwa madaxtooyada kowtina baydhowle koreen ad afar sana mal ciidankaas nololis waa loo maalin jooga iyo intee oo mayrarais mashaari iyo leen rugan malan mustaqbal iyo adduunya aakharaban shagaysaday ma darawalaaya cabdibilwadaaya dagaalka inkadamboy buurajaad yaanbay
magay maxamed ali isaa ciidanka maybood daraawiishta ka tirsanay gaar ahaan maybood urkelihinka darahay mayba ka tirsanay tum ilan bilowsi mooxe kaale maykarey baydhowley miile ka darmi mayba ka tabay deegaanka busulaha ka tabay geekata sharaf leelahayn dhawaay muslimiinta walaalada ee sifaylahayn dhawayan inta badan mayboodata horta maybo intian dhunsanaayeata maybood gaaladahayan la jari bismillaahi ramaan raxiim mawaaye mayba dheere xasan maxamuud macalin naanistayna mayba dheerey arbasale mayba kukooy magaalada baydhabo mayba ka tirsanay ciidamada murtadiinta ka tirsanay maylalays gaar ahaan may ka tirsanay ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ciidamada mayba ka tirsanay magaarsiib lamada kun labaati sideed sidisin mudun oo kale ka jari nololn nolol oo qaable mahayn ugu dambeyn mid kasta oo ka mid ah toddobadan askari ee toobadkeenayaasha ee lagu soo bandhigay degmada labaatan jirow waxa ay sheegeen in loo lacageeyey hubkii ay kala yimaadeen safka cadowga iyagoo xuseyn si adaa loo soo dhoweeyey misana baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadkii ay kaga soo tageen safka gaalnimada ah geegka degmada labaatan jarow iyadeeda laynka dhowaay farhad iyoonay nolol dhibaato malakulun alxamdulilah dad walaale oo dhibaato gudin yaay dhawaayan ciidanka maasintinga layoon waliba lakooyay gurigay booshki beerlaabe dadkana ku tabi waliban diray gabalkii ee walisangadhimada ay tan ma jirtaan dadkii adakii la jarlay hoba beesi qaadaayan lankaada kuu kumo beesi qaade kan kale ada dagaalka kiigla jar beesi qaade barin adiba beesi qaade hob lan laamini korme oo laka garab dagaalimo korme
geeka gurigilkoy gurigay beerlaaba si sharaf ay lahayn dhawaay wadanka muslimiinta lahay dhawaay oo kutaabka ilaahay lakuhukumo oo lahay dhawaay dastuuranka jarna dastuur iyo dimuquraasi iyo walaasa kubahay marka ilaahay intou bisheena muslimiinta oo dharigo inta boor baleen ma jara lan is haysada malee kutaabka ilaahay lakuhukumahay wadan oo mayraraaso dimuqraasi iyo dastuur iyo gaalo lanka argaano muslimiinka roogda diinta ilaahay lakuhukumahay sunnada nabaga laka dhagamahay taasaan sheegalayno lankiata geeka miilirooga aloolada le inin shagaysato agarana kisaabtan isku baarlay geeki labaatan jiro koy gurubeer laabayaashaani sifeyle lahayn dhohay ciidanka maasniin dadka ay dhohayan mujaahidiinta teliroog lanki koy melelays tawiidkiisu kasaalan gobada sifeyle lahan dhohaya maashallaah hadhoadi siin walaaridiratan koylan walsiin dhimamule asaabtana tagtay may fariingan diray saaxiibeedahayanoan melelaysata geeka nimbadana barkaa diraan argaay hadhoadaasin le melelays mujaahidiintan kooye saasoo dhimtan hortun dhon isugnina laansalaadlahay male melelays hadhoadaasin erfadi walasin dhoay hoodi habatan anne warta sidisin walaa kadha jiray meel kutukuda oo melelays saflaka jiro lanta salaad ku beew war ma aragna laakis gobolkan geekoob kooy maasha laata salaado tukani reeda dhibna ma jara muddooyinkii lasoo dhaafay degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay waxaa si xaddaafa u soo gaaraya askarta taa'ibiinta ee ka soo baxaya safka cadowga allaah kuwaasoo ka faa'iidaysanaya baaqyadii kol hore ay u jeediyeen hoggaanka mujaahidiinta culimada iyo qeybaha kala duwan ee waxgaradka jazaaka allaahu kheyran walaalka abu ayman howlgalla lala beegsi cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay saacadii lasoo dhaafay howlgalla qorshaysan ka fuliyeen deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya howlgalka hore waxay ciidanka mujaahidiintu ay la baahsideen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u taalla afafka hore ee degmada buulamareer waxaana howlgalkaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay kamin u dhigeen kolonyo isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo lug ah kuwaas oo ku socdaalaya duulaadka deegaanka bariira kamiinkan ayaa khasaare lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta waxaana jirta tiro askar ah oo bakti dhaawac kaga noqotay howlgalkaasi kamiinka ah iyadoona kolonyadaasi kufaarta iyo murtadiinta ay xoog ku kaxaysteen gaari cagaf ah oo ay lahaayeen dad shacab beereley ah waxayna cagaftaasi ku qaateen askartii baktigii dhaawaca kaga noqotay weerarkaasi dhabagalka ah kooxda herdada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhulboobka ay ka wada magaalada muqdisho iyadoona arrintaasi cabasho xoogan ay ka muujiyeen bulshada ku dhaqan caasimada dalka soomaaliya walaalkeen cabdiqani moxamed ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta iyo dil iyo dhibaatooyin kale u geystay dad shacab ah oo ay doonayeen in dhul ay degan yihiin ay ka kiciyaan sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah maleeshiya u watay sarkaal ka tirsan booliiska riddada ayaa la xaqiijiyey inay si bareer ah u dileen wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray muuse cabdulqaadir maxamuud oo ka mid ahaa dadka ku dhaqan xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho goobjoogee ku sugnaa goobta ayaa sheegay in dilka uu salka ku hayo dhulboob ay wadeen maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo uu hogaaminayay sarkaal ka tirsan booliiska riddada oo lagu magacaabo yaasiin ganey oo ka mid ah saraakiisha gurguurta u qaabilsan dhulboobka uu ka wado muqdisho iyo duleedkeeda wuxuu goobjooguhu intaas ku daray in sidoo kale maleeshiyaadka riddada ay jirdil u geysteen haween iyo dad waayeel ah oo ka dhidhinayay boobka lagu sameeyey dhul ay sharci u haystaan oo ku yaal xaafadda daarusalaam aadka u tirada badan ayagoo wato saraakiisha aan kuu sheegaayo oo yaasiin geni horkacayo iyo taliyaha degmada daarusalaam cabdifataax ninka lagu magacaabo waxay xaafadda la soo galeen ciidan aad u tiro badan waxay u socdeen burburin dhul sharci ah oo muddada oo soo taagneed arrintiisa intaas kabacdi dadkii odayaashii guddiga xaafadii deegaanka u tegey akhbaar haddii laga siiyey waxay dhaheen annaga waxaan u soconnaa waa arrin go-an xaafadan inaan burburinaan rabnaa arrinta haddii lagala hadlo waa ka madax adeegeen waxay dhaheen saake taliyaha afkiisa wuxuu ka dhahay yaasiingeni ninka lagu magacaabo saake inay dad dhintaanan u bareernay inay dad dhintaan intiina waa ay dhacday oo hadda qof shacabana waa u dhintay qof kale oo shacabana waa u dhaawacmay arrintiina saasee u dhacday dibkana waxuu ka bilowday mar alla markay xaafadihii soo galeen ay burburintii hooshi u istaageen haween ka mid ah xaafadda in guryahooda la burburiyo kasoo horjeedo ay hor istaageen haweenkii waxay ugu dhaqaaqeen gacan la galeen waa ay garaaceen haween badan ay jirdileen waana ay tuneen meeshani waxaa ka dhacay dib aad u weyn ka dhacay dib aad u weyn ka dhacay dadkii dhalintii xaafadii markii waalidkood ay arkeen in la gacan qaaday oo la tumaayo hadday arrintii maageen inay ka dhiidhiyaan nii hore saasna noola loogu bedelay looma aaba yeelin loolama dhaqmin sida dad shacab ah waxaa loola dhaqma sida dad cadow ah wallaahi dadkaan hadda annaga laleeyahay taliyo qayb waa iyo taliyo booliis waaye dhammaantood annaga maba ku tilmaami karnaba inay yihiin ciidan qaran iyo wax la mid ah waa dad cadow ah u soo bareeray baafinta dadka shacabka dhiigooda xalaasheystay qaabkay u dhaqmaayaan ummad u dhaqantan aniga maba aragba wiilka saaxiibka annaga ah oo la dilay waxaa lagu magacaabaa muuse cabdulqaadir maxamuud goobjoogaan ahay goobjoogaan u ahay goobtaan ku sugnaay ioma jirin laba tallaada ioma jirin marka xabadda uu ku dhufaayay ninkii askariga ah waa dhinaca daarusalaam wadaxda waxaa waaye kowda luuliya walaalkeen waxaa dilay oo si gardarro ah oo cad u dilay nin ka mid ah ilaalada yaasiimgeni ninka lagu magacaabo oo taliyaha qaybta ah indhaheenaan ku haynay waan u jeednay amarka lagu dilay raggaas wiilkaas iyo ragga kale oo dhaawacma waxgaareenna dhammaan iyo hooyooyinka la gacan qaaday intaba waa amar ka soo baxay ninka lagu magacaabatale yaasiin dhacdooyinka dhulboobka ayaa muqdisho ka noqday kuwa joogto ah waxayna madaxda kooxda riddadu dhulka ay ka boobaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa ka iibiyaan ganacsato aan iimaan lahayn oo macaash ka raadanaya dhulka loo boobay jazaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandulus saaka waanageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtogeli oo aanigu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alandulus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak